waa hagaag haatanna dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaa isugu kaysoo duway maxamuud mascade
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka amuuraha maraykanka oo toddobaadkan aynu ku eegayno magangelyada uu ruushku siiyey ninka ay maraykanku doondoonayaan arig snowden oo sii xumaysay xidhiirkii u dhexeeyey labada dal tan iyo markii waddanka ruushku magangelyada siyaasadeed ee kumeel gaarkaa siiyey ninkii daaha ka rogay sirtii maraykanka waxaa soo baxayay astaamo muujinaya inuu sii xumaanayo xidhiirka danaha ku dhisnaa ee u dhexeeyey maraykanka iyo ruushka hase haatee aqalka cad ee maraykanka ayaa ku dhawaaqay inuu baaqday shir ay bisha dambe madaxweynaha maraykanka barack obama iyo madaxweynaha waddanka ruushka valadimir putin ay ku yeelan lahaayeen magaalada moscow ee dalka ruushka taasi oo lagu macneeyey jawaab uu maraykanku ka bixiyey go'aankii ruushka ee magangelyada lagu siiyey snowden waddanka ruushka waan jeclaysan tallaabada uu maraykanku qaaday ayaa washington u soo diray wafdi heer sare ah oo ay hogaaminayeen labada sarge ee madaxda ka ah wasaaradaha arrimaha dibadda iyo gaashaandhigga ee ruushka waa lafrof iyo shayguye si ay xiisadda u qaboojiyaan sergey lafrof oo ka hadlayay shir jaraa'id oo ay si wada jira u qabteen isaga iyo sergey shaygu iyo dhigooda maraykanka john kerry iyo jack hegel kadib kulan ay jimcihii ku yeesheen magaaladan washington ayaa iyadoo codkiisa ay turjumayso qof dumar ahi waxa uu sheegay in waxyaabaha muhiimka ah ee ay diiradda saareen ay tahay arrinta afghanistan barnaamijka nukleerka iiraan arrimaha nukleerka gacanka kuriya iyo arrimo kale taasi oo aad mooddo master lafrof in uu maraykanka ku xusuusinayo inay jiraan arrimo ka ballaaran magangelyada snowden waxaan ku midaysannahay mas-uuliyado aan wadaagno waxaa nagu waajiba inaan ka hortagno in dunidu ay ku jirto deganaansho la'aan waa inaan ka hortagno in hubka waxgumaada uu ku faafo dunida waxaan u baahan nahay inaan hubinno in dhammaan bulshada caalamku ay dhibaatada ku xalliso si nabadgelya lagana baaqsado isku dayo ah in si qasab ah xalka lagu raadiyo xaalad kasta oo lagu jiro sidaa ka muuqata hadallada sergey lafrof wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ruushka waxaa jira arrimo ka muhiimsan tan snowden oo ay labada dal iska kaashadaan waxaase dhinaca kale soo noqnoqda isku dhacyo u dhexeeya labada dhinac haddaba maxay yihiin waxyaabaha soo celceliya in maraykanka iyo ruushku ay isqardoofaan waa kan xuseen axmed warsame oo bare ka ah jamaacadda calgary ee dalka canada walaa mascadow waxyaalo badan baa soo celceliya inay maraykanka iyo ruushka had yeeshee isqardoofaan oo ah kow inuu maraykanku hadda isagu isku arko inuu yahay de waddanka adduunka ugu quwad weyn ruushkuna uu ahaan jiray madax ka ahaan jiray wixii la odhan jiray iskutega sofiidka oo mar dee la tartami jirtay maraykanka ay doonayaanna inay weli rushia ay heerkii ciyaarto itaalkeedana runtii dee aanay lahayn laakiin beryahan dambe ay u eg tahay inay soo xoogeysanayaan maadaama dhaqaaloogu batrool ku dhisaya batroolkaa qiimihiisu aada u kacay marka labadaa arrimood baa runtii aada la isku didan yahay waxa meesha kusii jirto oo kale ruushku meelo badan ayuu ku lahaan jiray maxmiyo ama dadba ay isku dhow yihiin sida syria sida ma garanaysaa iran sida xataa libiya u xoogaa u ku lahaa waxaad moodaa in markaa kaas iminka unu hoosusa dhacayo maraykanku doonayo inuu kala wareego ruushkuna uu leeyahay war walow waa noolahay ee haygala wareegin arrimaha kalena de waxa weye arrimaha xuquuq bili-aadanka waa tahay xuseen marka maadaama ay taasi jirto oo mar walba dhinaca uu ka yimaado isku dhac maraykanka iyo ruushka oo mataqaanaa dhinaca siyaasadda ah waxaa dana jirta in maraykanka iyo ruushku hadda xiriirkoodu aanu wanaagsanayn sababtuna ay tahay magangelyada ruushku ay siiyeen ninkan la yidhaahdo erig snowden ee sirtii maraykanka ee kashifay marka markaad eegto labada arrin maraykanka teebaa la weyn oo dhankiisa ku weyn walaal waxaan anigu qabaa ta hore ayaa weyn oo tan dambe waxa weeyaan wixii la odhan jiray baalkii estrogii yaraa ama hashkii yaraa ee awrka la saaray dhabarkiisa jebiyey uma arrintani noqonaysaa arrintu waxa weeyaan butin bay ka socotaa butin wuxuu doonayaa in loo arko inuu yahay ninka qowmiyadii ama wixii la odhan jiray nationalismkii ama quwaddii soo celiyo ruushka in loo arko sidaa darteed arrintan uu siinayey snowland uu siiyey nabadgelyada yaree kumeelgaarka wuxuu ku talagalay marka horeba inuu idinku xuquuq bilaadanka waa ku tumataan oo kanaa ka mid a marka arrintan snowden waxay arrin xumaanayso madhabara kasii jebisay laakiin arrintu waxa weeyaan ruushka doonaya inuu la soo noqdo awooddii uu beriye lahaan jiray mar kastoo ay timaaddo arrin ay isku diidan yihiin moscow iyo washington waxaa jira tallaabooyin ay dhinacyadu qaadaan si midba kan kale uu culays u saaro maraykanku arrinta snowdhen cadaadis ku saaraya ruushka ayaa joojiyey shir muhiim oo ay labada madaxweyne obama iyo putin ay bisha dambe ku yeelan lahaayeen waddanka ruushka ka hor shirka waddamada ku bahoobay g n ay ku leeyihiin magaalada st petersburg ee dalkaasi hase ahaatee maraykanku waxa ay sheegeen aan dhankooda waxba iska bedelin oo shirka g n uu ka qaybgelayo madaxweyne obama su-aasha haddaba la isweydiin karaa ayaa ah waa maxay macnaha ku jira in maraykanku uu shirna baajiyo midna ka qayb galo iyadoo ay labadooduba ka dhacayaan waddanka ruushka xuseen cabdikariin axmed agendhish oo ah aqoon-yahana ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha kuna sugan gobolka north carolina ee dalkan maraykanka ayaa su-aashaasi ka jawaabaya tan iyo markii putin madaxweynaha rushiya mar labaad uu ku soo noqday la doortay inuu noqdo madaxweynaha dalka rushiya xiriirka dalka maraykanka iyo wadama waddanka rushiya waa uu maaragtay waa uu kasii xumanaya sidii uu hore u ahay haddana arrintaanu little bumps ama boholo ayay kasii tuurtay xiriirkoodii taas waxa ay keentay maraykanku inay muujiyaan sida aanay ugu faraxsanayn sida ay u dhaqmayaan dadka rushianka ah oo hogaamiya gaar ahaan putin waxayna sababtay in ay ka fiirsadaan shirkii ka dhici lahaa moscow iyo dib wareegis lagu sameeyo xiriirka ay laleeyihiin russia midda ku saabsan g eight-ka arrimaha xiriirka mara maraykanka iyo g eight-ku marna suurtagal ma noqonayso in maraykanku ay ka baaqsadaan taas sababtoo ah arrintu russia iyo xiriir yar oo sii xumaada waa ay ka weyn tahay wadamo badan oo adduunka ayaa isugu imaanaya marka taas inay tagaan way ku qasban yihiin haddaba hadday suuro geli weyso in ruushku maraykanka u soo gacan geliyo snowden maxay noqonaysaa tallaabada la gudboon in maraykanku uu qaado awoodse ma u leeyahay inuu xiriirka ka goosto waddanka ruushka maya walaal marna ma suurtagelayso in xiriirkoodu uu gaaro meel la kala tago waayo labadan waddan waxyaalo badan baa ka dhexeeya waa marka ugu horeysa waa wadamo maaragtay nuclear wada ah siyaasado kala duwan oo interestyo badan oo ay leeyihiin labada dhinacna ay jiraan laakiin waxaan ku tilmaami karaa inay little pumps ama oga yar yar oo lagu dhacay oo laga bixi karo laga wada hadli karo hore looga socon karo ay tahay danta ay ka leeyihiin xiriirkoodu si fiican usii socdana ayaa ka weyn little bumpskaas ama waxyaalahaas yararka ah oo sblasherka ah oo labadaba raalli aanay ka ahayn ee soo dhex mari kara laakiin waxay la tahay inay ka gudbi doonaan xataa haddii aan snowden dib loo soo celin waayo marna suurtagal ma aha in dadkan waxbasaasa ee rushiya kasoo fakada ee dalka maraykanka yimaada ama maraykanka taga ee rushiya taga in si fudud la isugu celiyo sababtoo ah taasi waxa ay keenaysaa kuwa kale ee samayn doona inaanay marna ku dhiiran oo siro la og yahay ee rushiyanka ay kasoo gudbiyaan ama maraykanka laga gudbiyo ay ay halkaas ku joogsan marka mi midna ma ogolaa karo in rushiya ay snowden soo gudbiso ama maraykanku ay gudbiyaan dad rushiya kasoo baxsaday oo siro usoo gudbiya maraykanka
dhegaystayaal barnaamijkii umuuraha maraykanka ee toddobaadkan waa naga intaa tan iyo intaynu barnaamijkan la mida dib ugu kulmi doonno waa maxamuud mascaddo oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo
waa hagaag barnaamijkaasi amuuraha maraykankana intaasaynu ku dhaafno waxaa nala socodsiinaya iskuna soo duway halkana ka soo jeedinaya maxamuud mascadde halkaad ka dhegaysanayseena dhegaystayaal waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da